wasiirka wsaada waxbarashada dowlad goboleed galmudug duug maxamed xaashi dhoor iyo wafdi hogaaminaya uu kamid yahay gudoomiyaha cashurda galmudug dusmareeb cabdiraxmaan maxamed geed qore ayaa booqasho ku tagay dugsiga hoose deegaanka ceel barfaanka gobolka gaduud kaasoo kamid deegna sugan cashurda galmudug dusmareeb booqashada ayaa qaybkeed dadaalada lagu dardargelinaya horumarinta adeegyada waxbarashada deegaanada miyiga iyadoo wasiirku uu si gaara u eegayay xaalada dhabta ee dugsiga ceel barfaanke iyo baahiyaha ay qabaan heerka waxbarashada iyo ardayda wasiirka ayaa sidoo kale sheegay inuu la kulmay maamulka dugsiga iyo macalimiinta waalidiya ardayda isagoo dhiirigeliyey muhiimada ilada waxbarashada carruurta deegaanada miyiga ugu horan ayaa waxaa ka hadlay qaar ka macalimiinta iyo sidoo kale maamulka deegaanka ceel barfanka iyagana ka warbixiya xaaladda wax ku bartaan ardada iyo sidoo kale intay leegyihiin tiradooda deegaano badan oon maaragtay annaga aan ka soo jeedno markaan shakhsiyan ka hadlo oon iskuul ka samayn karnay ka asaasi karnay ayaa jiri laakiin kan waxaan u xulannay jiilkan yaryar ee cusub oo haddana fiirinaayo in la badbaadsho balwadda iyo wax tarama doolka laga badbaadiyay ayay ahaayeen marka waxaan rajaynaynaa madaxduna intaas inay nala qaataan oo maanta aysan sii dayn waa jiil cusub oo u soo baxaya galmudug marka in maaragtay wax la baro ogaasimkaas maaragtay aan wasiirada iyo maaragtay madaxda aan ku ogaanno ayaan rabnaa insha allahu waxaa weeye waa ariga dadka waa la kala dulunsadaayo qoloba meelaha loo wataa waxna balwada isticmaalaan laakiin hadda gacanteennay ku jiraan intaan marka inaan galmudug jiil u soo baxa aan ka dhigno oon iskaashanno dhanka kale gudoomiyaha caasimada galmudug dusmar cabdiraxmaan maxamed geedhor ayaa u mahad celiyay wasiirka waxbarashada galmudug isagoona sheegay in dugsiyada miyiga ay qayb ka yihin dadaalada waxbarashada ee lagu horumarinayo adeegyada waxbarashada galmudug wasaaradda waxbarashada oo galmudugna maanta heerkii ugu sarraysay maraysaa wasaaraddaas wakhtigii aad timid meesha joogtana waa ogeyn maantana tuulo kasta oo galmudug ku taalla ama caasimadda ha u dhowaato ama ha ka fogaato waxbarasha iskuula ama laga dhisaa ama waa u soo socdaa dadkuna runtii waxay ku baraarugsan yihiinba ummaddu markii ayagu wax qabsadaan aa wax lala qaban karaa laakiin waxoo dhan aniga ii qabo adduunka kama jirto dadku markay iyagu is-abaabulaan ayagu nafsadooda ay samaystaan xoolahooda ay huraan markaasaa la gacan qaban karaa adduunkan la gadi kala hordhihi kara dadkaan waxaanay qabsadeene waxaana loogu daro wasiirka waxbarashada galmudug maxamed xashi dhowr ayaa dhankiisa ballan qaaday inuu qayb ka qaadanayo dadaalada lagu hormarinayo waxbarashada deegaanka ceel barfange isagoona sheegay in wasaaraddu ay keeni doonto adeegyada oo ku mid yahay fiidhinka iyo sidoo kale waxbarashada qaybeeda kale
ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay qul hal yastawi aladiina yaclamuun waaladiina laa yaclamuun ma siman yihiin kuwa wax bartay oo wax yaqaana iyo kuwa aan wax aqoonin ma sinna macnaha jawaabtu waa ma sinna waaye waa dad aan sinnayn waaye way kala sarreeyaan sidaas oo kale magaaladan waxaa dowladda galmudug baahidiinna ayadoo idinkala shaqaynaysa oo madaxweynaha galmudug runtii uu nagu hogaaminaya waxaa laydinkaga dhisay ceel ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay wajacalnaa min almaa'i kulla shayin hayin afalaa yuuminuun biyuhu waa nolosha koowaad inaad og tihiinaa la rabaa marka waxyaabaha deegaankiina laga qabtay oo dowladdu ay ka qabatay oo dadka ee deegaankan idinku matalahu ay ka qabteen inay xusuusta idinkugu jirtaa la rabaa waxa aan la hadlayo ilmaha keliya maahane waa dadka deegaanka dadka la shaqaynaya horumarkooda iyo waxbarashadooda iyo biyahooda iyo caafimaadkooda iyo horumarkooda ka shaqaynaya wasaaradda waxbarashada galmudug ayaa ka hulan sida wax looga qaban caqabadaha ka jira deegaanada miyiga korna lagu qadaa waxbarashada ay helaan dadka reer guraaga ah xoodhaqatada kuwaasoo wasaaradda ugu hulantay sida macalimiin iyo sidoo kale dugsiya iskuul lagu fur lahay deegaanada miyiga fogfog